أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo maxkamadda sare ee maraykanka ayaa taageertay qaraarkii taraamu dhaqaalaha oga jartay kooxda ardada soomaaliya dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ku dhowaad toban iyo shan askari oo toobadkeeniyaal ah ayaa lagu soo bandhigay huulaayada islaamiga ee shabeellada dhexe maamul goboleedka gaala raac ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiintu albaabada ay u taagan yihiin magaalada muqdisho koox hurdadan ay ku fashilantay sugidda amniga caasimadda soomaaliya maktabka dacwada wilaayada jubbada hoose ayaa dowladda inay u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada xagar
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي waxabeennimo talaada sideedda bisha rabiicu thaani sannada kun afar boqol afartan toddoba kusoo dhowaada qodobada warkaasu faahfaahsan maxkamadda sare ee maraykanka ayaa taageertay qaraarkii taraamp u dhaqaalaha oga jartay kooxda hurdada soomaaliya walaalkeen khaalid xasan ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya qaar badan oo ka mid ah dowladaha afrikaanta iyo kuwa dabar-ilifyada ee ka jira caalamka islaamka ayaa mar kale ka anfariiray go-aan cusub oo kasoo baxay dowladda saliibiyadda maraykanka kaas oo ay ku weynayaan lacago balaayiin dollar ah maxkamadda sare ee maraykanka ayaa siisay maamulka donald trump ogolaasho ku meel gaar ah waxa uuna awood u yeelanaya inuu hakiyo lacag ka badan afar bilyan oo dollar taas oo koongareesku horay u ansixiyey lacagtan ayaa xukuumadda washington sanad walba gargaar ahaan usii jirtay dal dibadda ah maxkamadda oo ay ku badan yihiin garsoorayaasha muxaafidka ah ayaa sheegtay in awoodda taram ee maaraynta arrimaha dibadda ay u muuqato mid ka muhiimsan khasaaraha ay wajahayaan dadka loogu talagalay gargaarka waxa ayna carabaabeen in lacagahan dibadda lagu bixi jiray ay marayeen hanaan musuq maasuq iyo tuugaysi ah garsoorayaasha ayaa xusay in amarkan degdega ah uusan ahayn go-aan kama dambeys ah oo ku saabsan kiiska balse uu taraam u ogolaanayo hakinta lacagta inta dacwadu ka socoto maxkamadaha hoose saddexda garsoore ee dimuqraadiga ah ayaa kasoo horjeestay go-aanka iyadoona garsoore elen kagan ay sheegtay in arrintu ay tahay mid miisaan weyn leh tani waxay rajaxumo weyn ku ridaysaa xukuumadaha taagta daran ee maraykanku gumaysto xukuumadda ridada soomaaliya ayaana wax ka badan koob iyo toddobaatan boqolkiiba ku tiirsan taageerada shisheeye qaraarkan kasoo baxay maxkamadda sare ee maraykanka ayaa xoojinaya mabda'a xukuumadda hadda talada haysa oo ah in meesha laga saaro dhammaan dhaqaalaha ku baxa dalalka shisheeye taas beddelkeedane la xoojiyo dhaqaalaha maraykanka murtad xasan gurguurta ayaa jimcihii lasoo dhaafay u sheegay waxaa loogu yeero qaraabada midoobey in kooxdiisu aysan ka maarmin taageerada shisheeye dhaqaale ahaan iyo amni ahaanba waxa ayna u muuqataa in qaraarkan uu ceel ku sii ridayo filashadii murtadiinta tan iyo markii xilka uu la wareegay bishii janaayo ee sanadkan taraam waxa uu ku dadaalay inuu adkeeyo xakamaynta kharashaadka federaalka waxa uuna howsha dhimista kharashaadkan u xil saaray elon maski ninka ugu taajirsan adduunka inkastoo markii dambe ay dhabarka isku jeediyeen garsoorayaasha maxkamadda sare ee xisbiga jamhuuriga u janjeero waxa ay muujiyeen in tallaabadan ay si gaar ah u beegsanayso hay-adda usaid oo la rumaysan yahay in lacag dhan afar bilyan oo dollar ay sanad walbo ku bixin jirtay waxaa loogu yeero gargaarka dibadda balse loo arko lacago musuq maasuq ah oo aan ka shaqaynaynin masaalixda dadka Ameerikaanka ah tallaabadan ayaa quusgelinaysa rajada in ka badan boqol iyo labaatan dowladood kuwaas oo naawilayay in dib loogu soo celin doono mashruuca usaid ee bilaa ka hor la kala diray mahadsaned khaalid dagaalo culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa kufaarta afrikaanta ayaa xalay ka dhacay deegaano ka tirsan wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid a goobaha cadowga allah duulaanku kaga sugan yahay wilaayada shabeellada hoose waxaana dagaalkaasi laisku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan ku dhowaad toban iyo shan askari oo tobaad kenyaala ayaa lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga shabeellada dhexe cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo hayaa waa koox askar taayibiin ah oo lagu soo bandhigay deegaanada warciise iyo xawaadley ee wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe kuwaas oo siyaabo kala duwan uga soo howlgalay qaybo ka mid ah gobolada dalka maxamed ismaaciil muuse oo ka mid ahaa ilaalada gaarka ah ee xarunta waxay murtadiinta ugu yeeraan wasaaradda bay-ada waxa uu ka mid yahay askarta taa'ibiintah ee lagu soo bandhigay deegaanada xawaadley iyo warciise labo baasir cabdulaahi oo ka tirsanaa askarta riddada kana soo howlgalay magaalada kismaayo waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya saddex daahir maxamed nuur isagana waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya afar maxamed kuulow nuur cadow waxa uu tababar kusoo qaatay xerada turkisom ee ku taalla magaalada muqdisho shan mahad bile maxamuud waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka eritereya lix maxamed daahir xasan waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka eritereya toddobo xasan salaad cumar dhicisow waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka itoobiya siddeed liibaan xuseen maxamuud waxaa lagu soo tababaray xerada ah geetimir ee duleedka muqdisho sagaal maxamed xasan maxamed waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka itoobiya waxauna ka soo howlgalay degmada maxaas ee bariga wilaayada hiiraan toban maxamed muuse saney waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ah ee lagu soo tababaray dalka eritereya kow iyo toban yuusuf taakow nuur waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadka murtadiinta ee lagu soo tababaray dalka itoobiya waxauna ka soo howlgalay qaybo ka mid ah gobolada hiiraan iyo galgaduud laba-iyo toban cumar yaasiin cumar waxa uu tababar kusoo qaatay dalka itoobiya waxauna ka mid ahaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee kusoo duulay degmada towfiiq ee masjid caligaduud ee wilaayada shabeellada dhexe saddex-iyo toban xasan saney cali waxa uu ka mid ahaa maleeshiyaadkii lagu soo tababaray dalka uganda waxauna ka mid ahaa maleeshiyaadkii riddadaha ee kusoo duulay deegaanka bacaadweyn ee wilaayada mudug dhammaan askartan taa'ibintaha ee lagu soo bandhigay deegaanada xawaadle iyo warciise oo la hadlay warbaahinta islaamiga ah ayaa xusay dhibaatooyinka haysta maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan safka gaalada maxamed ismaaciil muuse guulid waxaana karaya xamalaa karaa adiga waxaa adiga ka xarooday iskool buluusa ka xarooday adi lix bilood miyaa todoba bilood miyaa lix bilood miyaa meelahaasaa ku jirn meelahaasaa ku jirna lix bilood intaa marka tababarka saas ayaa soo baxnay wasaarad level aligi maana meena furan iyo meelaas maligi meena wasaaradda bida aligi meeshaasaa waajikaay meeshaasaa kashaqaynay meeshaasaa liigi adi wallahi ani intaa ciidanka a ka tirsanaa meeshaasaa kashaqaynaa mafaan mar mar oo soo boodoy oo howlgala aadin bas ana suga howlgalaa jir maanta laba qofooda aniga la rabaa wasaaradda oo ladhaha ani oo laysoo diraa waxa la dhaha ay howlgalkaas aad oo la dhaha soo baxay micnaa waxaa igu qasbi meesha ilaahay kumadarnaa aniga hooyadii ilma awoomana haysahay mafahant marka ilaahay kumadarnaa iyo meeshas micnaa aniga aniga micnaa waxa uu dagaalamo horta micnaa inaa ogaada masoma maanta waxaa jooga aniga misa hadda xawaadley aa jooga maleeshiyaas aa kasoo tag waxaa oo baaqalaya aniga ilaahay kumadarnaade waxaas micnaa darada inay kasoo baxaan diintooda ay kasoo galaan oo allaan u tooba keenaa micnaa baashir cabdullaahi cali hadda waxaan joogaa baraasaa joogaa marka hore waxaa ka yimid xamar waxaan ka tirsanaa ilaalo qaran waxaan ku biiray labada kun labaatan lamada joogaraa ugu biiray haddana inaa ka soo baxay waalidiinta inay aadri ku anfaci mayso anina inanficina waa ka soo baxane oga haddii waxaa laga qaaday meelahaas kismaayo axmed madoobe nin layidhaahaa qori nooga soo reebtay waa kasoo tagnay kismaayaan ka howlgalnay kismaayo axmed madoobe kuwii lagu weeraraya ku jira oga qoriyii maasaa layidhaha soo reebtay waana kasoo tegey bacdi maanaa joogaa tababarha waa soo qaat soo qaat eritrea hadda si fiicana laysoo dhaweeyey wax dhibaatana laguma sameyn oga alxamdulilah hadda daahir maxamed nuur waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo labada dhimnaadkeeda aan ku biiray waxaan ugu biiray jowhar jowharka jowhar haddaan ku biiray waxay noo wadeen silkideen waa la yidhaha caymiga saahayaan sanad oo waa ka imaday xamaraan la keenay xirhil weyn ma la yidhahan ku jiray ana saas ugu jiro aa macnaha waalidkii xanuunsan eedankana waxaa la yidhi waa la qaadaa mar dhow waxaa dhana waalidkii xanuunsan eedan lama soo agsari waa baxayaa waxaa la yidhi bixinaysiga dadkan oo meelkaa keerinay ama dhiibbaa ka sameeya waa ka tegay go-aana ka qaatay maadaama waa- waalidkaa xanuunsan aada miisig loogu dhahay go-aan baa ka qaatay maha dida maxamuud waxaan ku biiray labada kun labaatan iyo laba bishii ku jira si aan u galaba wax lagu dhiibi ma jiraan waa galay kortaa lii qaaday xilifiri xamar baa la keenay waa joogay dad buda amaraasana joogay kadibna waa lii wada maxamed daahir xasan markii litriya kow iyo toban bilood madax ayuu gaadis gaadis la barayo hooy diid lagu jiro hooyo ay soo aday ka imaaday dhalay waa ka tegay hooyadii aan xoola u yaali ayaan bayna tagay muda aadaan mugi ay xarakada ashaada imaadaan laysoo wacay waxaa la dhahay gacmo furla lagu soo dhaweeyey ee dabirka wadhasaan joogaa dhanka kale nabadoon axmed maxamed cali nabadoon axmed gees oo ka mid ah golaha nuqabada wilaayada shabeellada dhexe kuna sugan deegaanka warciise ayaa xusay in si weyn loo soo dhoweeyey askartan taa'ibiinta ah isagoona sidoo kale baaq toobadkeen ah u diray maleeshiyaadka murtadiinta nimankan waxaan ugu yeernay meesha ay jireen soo dhaweyn fiican oo sharaf leh ayaa lagu soo dhaweeyey waa isla qaadanay ayadii anigu hadda meesha afar maxamed muuse la yidhaahaahe nabadoon keeri guudaan ahay raggii ka soo dhaweeyo soo dhaweynta reer galaan kamid ahay wiixaan noo qorshaysan nin kastoo meesha u jiro meeshaas jira gaalada u jiro waxaan uga baaq aan fartiin aan u wada dirnay inay ku yimaadaan ka tooba keenaan ilaahay dartii uga tooba keenaan nin kasta oo meesha jira sidaas baan maaragtay aan ku cilaamay waa jecelnahay inay ka wada yimaadaan saas baan jecelnahay sida badan ninkii ka yimaada diidane waa uun isaga iyo naftiisa baan uun kula diriri doonaa tan iyo markii allah fadliga cadowga lagu xoreeyey deegaano iyo degmooyin fara badan oo ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe waxaa si isdabajoog ah usoo gaaraya askarta taa'ibiinta ah ee soo faarujinaya sufuufta gaalada mahadsaned cabdiqani maamul goboleedka gaala raac ee puntland ayaa sheegay in mujaahidiinta albaabaday u taagan yihiin magaalada muqdisho koox hordadan ee ku fashilantay sugidda amniga caasimadda soomaaliya haddaba warbixinta warkaasi waxa ina faahfaahinaya walaalkeen nuur cali warsame abusheyba wasiirka warfaafinta maamul goboleedka ashaarla dirirka puntland murtadka lagu magacaabo maxamuud caydi dir ayaa isagoo ka hadlayey magaalada garoowe soo hadal qaaday doorashooyinka uu wado xasan gurguurte oo ah madaxa kooxda riddada wasiirka oo si gaar ah uga jawaabayey hadal ka soo yareey mas-uul ka tirsan kooxda riddada gurguurte oo isbarbardhig ku samaynayey nidaamka doorasho ee uu wado gurguurte iyo kandeni qabtay ayaa soo hadal qaaday fashilka amni ee haysta kooxda riddada soomaaliya wuxuu tilmaamay in mujaahidiintu ay albaabada u taagan yihiin magaalada caasimadda ah muqdisho xilli kastana ay howlgalladooda fulin karaan hadaf kastoo ay doonayaanna ay beegsan karaan musibaalehe wuxuu difaacayaa waxa lagu tilmaamay qof iyo cod oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu wado waxaa maalayyihin qof iyo codka xasan sheekh wado wuxuu la mid yahay siis madaxweyne saciid cabdillaahi beri sameeyey isku mid maaha laysma looga bandhigi karo maxaa ka jira labada labada irdoon ee xamar afkooda iyaga ismalax labada irdoon maxaa ka jira al-shabaab baa ka fadhiya ujeedkiiba rabaa la qaxiyaa askartoo fayl ku jirto tababar loogu yeeday baa la qaxiyaa looma diya- am- nabad looma diyaarinin nidaam looma diyaarin kala dambayn looma diyaarin xisbiyo si sharciya ku yimid looma diyaarin waa darkiisi dadka basaskaa laga dejinaya markaasaa waxaa looga dhigay diwaan geli ma aha markaa laba shay oo laysma bandhigi karo xog saxa ma aha markaa hadalka murtada maxamuud caydiidi dirir ayaa ku soo beegmaya xilli siyaasiyiinta iyo warbaahinta caalamiga ah ay aad uga dayranayaan xaaladda amni ee ay ku sugan tahay kooxda riddada taasi oo maleeshaadkeeda lagu soo jebiyey gobollada dhexe ee soomaaliya iyo wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose mahadsaned abusheyba maktabka dacwada wilaayada jubbada dhexe ayaa dowladdii inhii u soo gebagabeeyey haweenka ku dhaqan degmada xagar ee wilaayadaas ilyaas cabdulaahi ayaa warbixinta warkaasi inoo haya degmada xagar ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose waxaa ku soo afmeerantay dooro socotay in muddo ah taasoo ay ka faa'iidaysteen haween fara badan tiradooduna ay gaaraysa ilaa toddobaatanka islamarkaana dhigta mid ka mid ah maraakiista ugu waaweyn ee degmada waxay muddadaas qaateen duruus kala duwan oo ay ugu horraysay sixitaanka faataxada codka ugu horreeya ee aad maqli doontaan waa mid ka mid ah macallimiinta oo ardayda ka saxaya akhrinta faataxada
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم marka acuudu billaahi min ashay bo bo daa waa la iska ilaalinaa bo bo daada waa la weynaynaya marka waa la fahmo arro daadan waa la weynaya arraxmaan arraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الرحمن الرحيم
kuwani waa qaar ka mid ah ardaydii ka qayb qaadatay dowradda islamarkaana muddadii ay socotay u jilbaxirnaa duruustii kala duwan ee ka baxaysay halkan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa roodo cadaabo waxaan joogaa degmada xagar waxaan dhigtaa markiska uma salama waxaan rabaa inaan ka aqriyo axaadiista islaaxu lmujtamac xadiis saddexaad can nucmaan bini bashiir radi allaahu canha allaha ka raali noqdee qaala wuxuu yidhi nucmaan samictu waxaan maqlay annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalam yaquulu oranaya ina alxalaala xalaasha bajinatun way caddahay wa ina alxaraama xaaraantuna bajinatun way caddahay wa beynahumaa dhexdooda ha ahaaday umuurun arrimo mushtabihaatun isyaabahaysa laa yaclahunna uu garanaynin kasiirun in badan oo minannaasi dadka ka mid ah faman ittaqa ruuxii iska ilaaliyo ka dhowrsada ashubahaati waxyaabaha shakiga ku jira faqad istabraa wuxuu baryeelay lidiinihi diintiisa wa cirdihi nasabkiisa الحديث الأول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك وحال وري الله كران نقضي قال وحو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم نبينا نحرس ينبت كل دشي ساعته لا يؤمن موسى من أحدكم حتى يحب حتى يحب لأخيه إلا ولا على ولالكيس ما يحب لنفسه وح نفسدي سؤول عليه magtabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay si dardar ah ku wada horumarinta dacwada iyadoo duruus kala duwan ay qaadanayaan ragga iyo haweenka ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada mahadsaned elyaas guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegeysanaysaen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu